bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka wareegga wararka dalsan
warniyahow dhibaatadan oo kale yaa arka waddadanna way xihan tahay ti aan ka soo laabanina way xiran tahay. war xaggeen ka marnaa magaalada adeer joog istaaji baawur war maxaa dhacay saaxiibo askari kaala nala hadal maxaa dhacay waddada way xiran tahay noqo war tii xaggana waan ka soo noqonnay tanna way xihan tahay xaggeen marnaa bal kaala adiga nala hadal noo imow okay furuhu waa sideed
oo saaxiibahu ninka maxaa u sheegay taleefankiisa ayaa shanqaray oo sidee ah lacagaan u tuurayso uma jeedin oo ma magaaladaa sidaan ah saaxiib waddooyinka sidan ayaa lagu maraa wanow dalkaagii dadkiisiiyo duunyadii daryeel wacan ma haystaan inay kala dayooban acul baa loogu dawgalay
mar kale habeen wanaagsan ayuuna wada idinka leenahay khiyaartana dhegeysata ee caawa waa talaado arbaca ayaa soo gelayso taariikhduna waxay ku beegan tahay siddeed iyo labaatanka bisha maarso sanadka laba kun saddex iyo labaatan qodobadan uu caawa idinkugu soo gudbin doono barnaamijka wareegga wararka dalsan waxaa ka mid noqon doono hay-adaha amniga ah iyo maamulka gobolka banaadir oo mar kale magaalada muqdisho ku soo bandhigay waxyaabaha ammaanka dooriya iyo ganacsatadii ka ganacsanayay waxaan idiin soo gudbin doonaa gudoomiyaha gobolka banaadir ahnaduqa magaalada muqdisho oo si adag kaga hadlay mar kale waxyaabaha ammaanka dooriya ah ee iibintoodu ay kusii badanayso gudaha caasimadda qodobadeena kale waxaa ka mid noqon doona dowladda federaalk soomaaliya oo maanta magaalada muqdisho ka daafurtay warbixin muuqaaleedka dhaqaalaha dalka wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalk soomaaliya oo halkaasi hadal ka jeediya ayaan idiin soo gudbin doonaa qodobada kale aan uu caawida kula wadaagi doono barnaamijka wareegga wararka waxaa ka mid noqon doono odayaal dhaqan oo magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool u tegay kormeer ay ku sameeyaan ama dhexdhexaadinta dhinacyada ku dagaalamaya magaalada laascaanood oo dib ugu laabtay magaalada garowe haddaba waxaan idiin soo gudbin doonaa wararkii ugu dambeeyey xaaladda magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool qodobadeena kale waxaa ka mid noqon doona maamulka jubbaland oo faahfaahin ka bixiyey kiisas la xiriira dad loo haysto inay laayeen kuna xadgudbeen duurjoogta xeralyaha guud ee markaasi jubbaland oo arrimahaasi ka hadlayo ayaanu idinla wadaagi doonaa qodobadaasi wixaynu ku soo kordhay intaynu wareegga ku guda jirno ayaad caawa ka boga doontaan farsamadu waa jaaja marka la dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka wareegga wararka dalsan
ka maqal mawjadda dareenka bulshada dalsan radio
waa hagaag mar kale habeen wanaagsan ayaanu idin leenahay dhegeystayaal meel walbo aad joogtaan raadiyaha dalsan ee magaalada muqdisho ayaad naga dhegeysanaysaan muujada hirka dherarkeedu yahay sagaashan iyo koob dhibic shan megaartis fm kaas oo naga maqli karaan intiinaan ku sugan gobolka kani banaadir iyo weliba gobolada kale fm ku gaaro qeybaha ugu horeeya ee barnaamijkeenna ayaynu ambaqaadi doonaa haddii aan ku bilaabo magaalada muqdisho waxaa maalmihii ugu dambeeyey ka soconaya howlgal ay ciidamada amnigu ay sheegeen inay kula dirirayaan waxyaabaha ammaanka dooriya ee kusii badanayo magaalada muqdisho hay-adaha amniga iyo maamulka gobolka banaadir ayaa maanta mar kale waxay soo bandhigeen ama caawaba mar kale ay soo bandhigeen xashiish iyo weliba dhallinyaro ka ganacsanayay iyo kuwa isticmaalayay kadib howlgallo laga fuliyay xaafado ka mid a magaalada muqdisho howlgalkan oo ay ciidamada ammaanka iyo taliska qaybta guud ee gobolka banaadir ay wadajir u fuliyeen ayaa waxaa goobjoog ka ahaa madasha lagu soo qabtay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka oo ugu horeeyo guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho yuusuf xuseen jimcaale madaale iyo guddoomiyaha degmada warta nabadda ee gobolka banaadir sinab xaabsi wadajir ayay madasha kaga hadleen waxaan caawa ka samaynay oo ilaahay inoo suurtageliyey annagoo howlaheenii caadiga ahaa ee wadna baaritaanada iyo la dagaalanka muqaadaraadka waxaa inoo suurtagashay inaan helno shabakadan aan kusoo qabanay xashiishka ee aa aragta tirsigiisa een, ah, bulshadeennana dhibaatada badan ku hayay gaar ahaan inta hadda aragtay oo dhallinyarada qaybaheedii kala dugan oo bulshada noocyadooda kala dugan ahaa jiil- jiilka kale uu kasii wanaagsan yahayna ay ku jiraan aan caawa halkaas kusoo qabanay mudana gudoomiye haddaan ahay reewarta nabadda maamulkii sal- saldhiggii iyo hay-addii nabad sugidda dhammaanteenu isku duubana caawa shaqadan soo qabanay Ee, sidaa aragtidna saddex qof oo dhallinyaro ahaa wada hogaamiso hay-adaha hadda ka howlgala halkan waxaana naga go'an inaan badbaadinno dhallinyaradeenna degmada warta nabadda iyo guud ahaan caasimadda waxaa laga soo dejiyaa garoonka iyo dekedda sida lee sheegay xashi- eh, daroogada qaarkood taliyaha saldhigga iyo taliyaha nabad sugidda gudoomiyaha degmada iyo dhammaan kaaliyayaashooda dadaalka ay bixiyeen iyo dagaalka ay kula jiraan mukhadaraadka ama maandooriyaha jiilalkayna dhallinyaradayni baabi'iyey ayagoo fulinayo awaamirtii aan horu u farnay guud ahaan way ku mahadsan yihiin intaa kadib waad u jeediin waxaa agtayna yaalla waa xashiish dhallinyaradii iyo gurigii lagu soo qabtay ninkii odaga ahaa oo iska lahay ka ganacsanaya gacantaa lagu dhigay dhallinyaradii meesha wax ku cabaysana gacantaa lagu soo dhigay dhowr iyo labaatan cunug ayay ku dhow yihiin oo dhallinyaro ah iyo qaar maaragtay weliba da-dooda afartan sano aysan ka yarayn waa nasiib darro runtii waxaa ku dhex jiray wiilal jaamacad dhigto oo heer jaamacadeed ah ayaa ku jiray wax laga murugoodo waayo runtii inay wiil reer rag maaragtay ilaa mustawa jaamacad dhigto inay maanta aabbahood iyo hooyadoodna aysan ka warhaynin ay u joogaan magaalada si caadi ah inay daroogo meelaha kula jiraan waa nasiib darro taasna waxaa sahlayo fududaynaya waxay tahay kuwa daroogada ka ganacsada iyo kuwa keena waxaa aad iyo aad runtaan caawa aan uga helay fursad ah meesha lagu tacba xashiishkaani ayaan ka helnay khabarkooda shabeellada dhexe meel ka mida ayaa noola sheegay inay ku taallo beerihii lagu tacbaayey ayadaasna cidda mudanaan la wadaagi doonaa haddii ilaa yidhaahdo sidaas si la mid ah waxaa laga soo dejiyaa garoonka iyo dekedda sida lee sheegay xashi- eh, daroogada qaarkood waxaan leenahay dekedda iyo garoonkuba ha ka foojignaadaano waxyaabaha soo maraayo ha hubiyaano ee iska hubiyaano waxa ay yihiin iyo nuuciyadda ay yihiin ma wax dalkan iyo dadkaani dhibaato u keenayaa mase waa wax dalkan iyo dadkaani anfacayo waa inay hubiyaan haddii ilaa yidhaahdo aysan noqonin meel layska soo maro aysan noqonin waxaan ogahay meelihii aan tagnay caawa waxaa ka mid ahay oo d- maaragtay warshidihii ku yiilay waan gara kartiin waxaasoo kale iyo in ummaddayna lagu baabi'iyo calaa kulli xaal go-aankaani saan u qaadanno waaye sidaan u qaadanno ayaanan u fuli doonnaa haddii ilaa yidhaahdo har iyo habeenna waa u soo taagnaa doonnaa meel kastoo lagu soo sheegana waa dul istaagaynaa haddii ilaa yidhaahdo sida loola dagaalamayo kuwa maaragtay ma- een- een argixisada ah iyo kuwa loola dagaalamayo ciyaalka burcadda ah ee ay caadaysatay inay maaragtay dadka masaakiinta ah ama shacabka soomaaliyeed ay qaarkood masaajidada ka aadi la-yihiin ama guryaha ugu gelayaan ama jidadka u taagan yihiin sida loola dagaalamayo si kasii daran ayaa waxaan ula dagaalamaynaa maandooriyaha maxaa yeele wuxuu baabi'inayaa akhliyadii akhlaaqdii maskaxdii dhaqankii dadnimadii mustaqbalkii intabaasaa la dagaalamayo marka calaa kulli xaal si ay dadkayna uga badbaadaan waxaan xooggiisa ugu gey doonnaa haddaan nahay maamulkii gobolka banaadir iyo hay-adihii nabadgelyadaba waxaan xooggeyna isugu gey doonnaa saan ula dagaalami lahayn waana naga go-anta haddii la dhihi jira hala yeele ha laga haro waa daba joogaynaa haddii ilaa yidhaahdo marka go-aan dowladeed afar maalmood waa cidda aaminsanay inaysan ahayn ogow saan u bilownan har iyo habeen u daba taagnaa doonnaa haddii ilaa yidhaahdo marka maslaxad kale raadso ee meeshaasi nolol la ka raadinin xaaraan ubadkaaga ha ku korinin dadkana ha siinin adiguna ha ku noolaanin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu jimcihii dhoweyd aniga iyo asxaabteeda oo iska baashaalayna oo hilib shiilan cunayna ayuu mid ka mid a asxaabtayadu cuntadii ugu qariyey basbaas kulul ka dibna markii uu calaliyey afkii ayaa ololayey carrabkiina wuu soo laalaadiyey saaxiibkay waxaa buu ugu jawaabay ileen cuntada iyo jacaylkuba kulaylka ayay ku macaan yihiin markaa kadib ayuu u dhiibay kokakola qabow si uu nafta ugu qaboojiyo si farxad leh ugu baashaal cabbitaanka koka kola
marka aad u baahan tahay gargaar degdeg ah ama gurmad caafimaad si aad u tagto cisbitaal ama goob caafimaad wac afar afar lix lambarka adeega gurmadka degdega ah ee bisha cas waa lacag la'aan afar iyo labaatanka saac maalintii toddobada maalmood ee isbuuca
allah fadlan mii caawin kartaa isdeji waxa aan wacayaa nambarka adeegga gargaarka degdega ah ururka bisha cas afar afar lix ambalaas ayaana si dhaqsi ah kuugu imaanaysa
allah ilaahay kheyr ha ku siiyo
marka ay timaado xaalad caafimaad oo adag wakhtigu yuusan ku dhaafin ee wac nambarka adeegga gurmadka degdega ah bisha cas afar afar lix fariintan waxaa idiin soo gudbinaya ururka bisha cas ee soomaaliyeed
warshada isbuunyada ee dubai duraad iyo shalay iyo kala duwan maantaba maxaad uga dan leedahay wah wah dub markaan idhaahdaba waan igii dildiloomayo hurdadii idiidee daalkiiyo dhafarkii dushayda saarnaa maanta waan ka dulo dusha saan maraya calashaan warshada isbuunyada ee dubai amba waa dabaaldegayga damaashaadii farxaddeeda isbuunyada dubai wax lagu doorsadoo laga doorta lawa dalkeenna ballaaran dadka ku dhex nool dubai bay isku sheegeen oo dabcan laysku tilmaamay joodaryada duway dub markaad tiraahda raaxaad ka dareentaa oo durbo waad gamaadaa fadhiyada ka sii daran dahaboy ka sii wacan oo daartii la dhigaa nuurkeed ma damo dabcan way ifaysaa qurux badanaaye iska seexo walaal labadii dadaashee dooqoodu midooba si ay u kala didin doorkoodu u lumid dubay baa loo goglaayoo fadhigoodaa loogu daraa warshad isbuunyada ee dubay waa warshad aad loogu riyaaqay islamarkaasina laga helay wax soo saarkeeda warshadda waxay soo saaraysaa jodaryada kale ah furmadoobaha dubay v i b medical matres superform standard dubay sundus xabiibi iyo xayaati jodoryadan waxay isugu jiraan nafar iyo nafray barkimaha ka sii daran hoo xabiibi adna hoo xayaati ilaan barkimahayba ku qoran yihiin xabiibi iyo xayaati ad iyo ad waaba raaxo socotee shib iska dheh warshada isbuunyada ee dubai keenaysaa fadhiyo aad u wanaagsan oo fadhi carbeed ah hal dabaq laba dabaq saddex dabaq iyo in kaloo ka sii badan warshaddu waxay ku taallaa dhinaca galbeed ee wadada daarisalaam ama waxfaaninta sileer waxaad kala xiriirtaa eber lix hal hal koo iyo toban toban iyo lix labaatan iyo saddex eber lix hal hal koo iyo toban toban iyo lix labaatan iyo afar eber lix hal hal koo iyo toban toban iyo lix labaatan iyo shan eber lix hal hal koo iyo toban toban iyo lix labaatan iyo
iyo magaalo meel kasto aan joogo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maantay wuxuu rabaa maraqdigaaga jumbo maraqdigaaga jumbo maryanay martiyaa soo socotee qada aad u macaan aad u macaanoo macaan martida iigu diyaari caliyow maanta kawaanka wax hilib ahba ma yaalo qadadeennuna waa macleesh yaab waaye maraq digaaga jumba maasuukha laga waaye tabakaayadii tagtid waa yaalaa baqaarkii tagtid maraq digaagga jumba waa laga helaa dukaankii tagtid jumba waa laga helaa see waay hilib maxaa ugu baahan tahay maraq digaagga jumbo meel kasta waa yaalaa ihinka bacd hilib maxaa ugu baahan tahay dhadhankiisa ma aragtin
maryaa marjaale habaye waxbaad ilowdeen maxaan ilowday soor haddaad cunayso baasta ama bariis jumba leewa rooti ama canjeero jumba ku darsan ama muufo qolay tahay maraq digaaga jimbo iidan qumbuleeda weeyo isagaa looga maarmayaa wax kale isagu un maanta noo qoosha muufadaan ku cunnin
maraq digaaga jumba macaanta iyo carafta aanba ku jeclaaday aniga
arjuumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene martaa soo socotee maraqdigaaga jumbamaraqdigaaga jumbo waxaa kuu keenay waa beri jumbo combany waxaadna ka heli kartaa goob kastoo aad istaagto gobol degme iyo tuulo waxaadna ka wici kartaa wixii intaasi dheer ama maraqdigaaga jumbo jumbo jumbo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maantay wuxuu rabaa
waa hagaag dhegeystayaal habe wanaagsan ayaanu idin leenahay mar kale meel walba oo aad joogtaan dowladda federaalka soomaaliya maanta waxay magaalada muqdisho ka daafurtay warbixin muuqaaleedka dhaqaalaha dalka kadib munaasabad ka dhacday magaalada muqdisho oo ay ka qayb galeen xubno ku jira golaha wasiirada xukuumadda federaalka soomaaliya oo ugu horeeyo wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka soomaaliya wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda dowladda federaalka soomaaliya mas-uuliyiin kale oo uu ka mid yahay wasiirka wasaaradda qorsheynta xukuumadda federaalk soomaaliya munaasabadan oo lagu soo bandhigaya fursadaha soomaaliya ee maalgashiga ayaa wasiirada ka hadlay waxa ay markaasi maanta warbixin ay ka jeediyeen shirka daafurka warbixin muuqaaleedka dhaqaalaha dalka kaasi oo maanta furmay islamarkaasina wasiirada ka qayb galay waxaa sidoo kale ku jiray xubno ka socdo dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalk soomaaliya ee saaxiibada caalamiga ugu horeyn waxaa hadlay wasiirka maaliyadda sidoo kale waxaa hadalka qaatay wasiirka arrimaha dibadda
waxaa la isku barbardhigaa sanadihii hore seed ahayd sanadkan seed tahay sanadaha soo socdana seed u ekaanaysa ama aad qiyaasi kartaa markaasaad muxuu ahaa la garan karta waxaa kaloo la isku barbardhigaa ee muxuu ahaa wadamada muxuu ahaa jaarkaaga regionka sidee bay muxuu ahaa dhaqaalahooga halkee buu gaadhsiisan yahay marka indicatorskaas oo dhan la eego bartee baad adigu joogtaa bartee bay iyagu joogaan waxaa si kooban loo sheegaa muxuu ahaa well economic outlook dunida dhan ee muxuu ahaa sidee bay dhaqaalaheegu u muuqdaa haddii qaarad loo eegana qaarad baa loo eegaa haddii region loo eegana region baa loo eega marka waa in muxuu ahaa la isku barbar dhigaa maxaa yeelay inaad dheer tahay iyo inaad gaaban tahay iyo inaad muxuu ahaa ma ma garan kartid haddii aadan muxuu ahaa cid kale isbarbar dhigin isla markaana waa inaad barbar dhigtaa khayraadka iyo muxuu ahaayey waxa hadayso potentialitigaaga dadkaagu siday ugu bisil yihiin ama ay muxuu ahaa u kobcin karaan ama muxuu ahaa resourceska aad haysato marka combarismkaas waxay ku siinaysaa inay marka xamaasad ku geliso adigu halkeed ka taagan tahay halkeena inaad muxuu ahaa runtii aad higsato ay tahay waa run muxuu ahaayey dhaqaalaheena kororkiisu slowly buu u socday waxaana xilligan hadda iminka analyska ku socdaana xilliyadii ugu adkaabay markaas ay ka mid tahay oo ahaa inaynu muxuu ahaa covid 19 aynu ku jirnay muxuu ahaayey abaaro abaarna ay dhaceen xilliyadaas ayaa muxuu ahaad moodaa inaan muxuu ahaa very slow xilliyadii ugu daraa oo hadda ku joogto muxuu ahaa sida warbixinta ka muuqataa koob iyo labaatankii iyo intii muxuu ahaay ka horreysay waxay noqonaysaa xilliyo runtii muxuu ahaa runtii oo toddobiyo tobankii bay ahayd markii abaartii ugu xumayd ay dalka ka jirtay oo ilaa lix milyan ay ku jireen muxuu ahaay at the verge of muxuu intervention muxuu ahaa starvation ay ku jireen marka xaaladaas waxay keenaysaa haddii toddobiyo tobankii lagu jiray abaar kadibna wax yar baa laga soo raystay waati wasaaradda muxuu ahaay la abuuray ee muxuu ahaay musiibooyinka iyo muxuu ahaay iyo gargaarka markii loo abuuray kadibna wax yar baa recovery la sameeyey covid 19 baa ku xigay marka waxaan ku jirnaa xaalado runtii aad iyo aad u daran midda kalena dhaqaalaheena waxaa saameyn ku leh maadaama dollarization aan nahay muxuu ahaay imported inflation inflationka dibaddayna inuu ka keenaa iyadoo dhaqaalihii muxuu ahaa waxsoo saarkii guduhuna yaryahay haddana maadaama lacagtii aan isticmaalaynaaba ay tahay lacag dollara waxay noqonaysaa inflationku badankiisu wuxuu nooga yimaadaa muxuu ahaa dibadda sidaa darteed baa inflationku muxuu ahaa xagga cuntada uu yahay midka ugu sarreeya ee muxuu ahaa runtii waxa la cabo iyo waxa la quuto ee yahay muxuu ahaa shayga runtii ugu sarreeya uu ka muuqdaa sidee baan dalkeennan qaniga ah cuntada aanu ka soo dhoofsanayna dibadda aynu gudaha runtii muxuuha uga uga soo saaraa waa su-aal inoo taalla oo runtii muxuuha u baahan inaynu muxuuha aada uga uga hadalno waxyaabaha moogtahay marka importedkaasi wuxuu dalalka geeyaa dependency waxaad eegtaa maxaa ku soo gala oo aad muxuu ahaay muxuu ahaa kaga iibsan kartaana adduunyada kale inta muxuu ahaay hard currency ama lacag adag ku soo gashay adigu aada dhoofiso kaa soo gasha ama dadkaaga dibadda jooga remittances kaaga soo gala intee bay la eg tahay waxaad adduunka uga baahan tahayna intee buu la egyahay marka waxaan adduunka ka soo dhoofsanno ayaa ka badan waxaan inagu haysanan ku iibsan karo muxuu ahaay ee dalkeenna yaal taasi waxay keenaysaa markaa current balance deficit inuu muxuu ahaay uu aada u hooseeyo ee muxuu ahaay runtii muxuu ahaay marka laga hadlayo xagga trade deficitka ama muxuu ahaay sdhinka ee muxuu ahaay ganacsiga marka taasi maxay keenaysaa waa ta keentay dalkeenna inay dhuxusha dhoofiyaan marka mar haddaan wax kaloo la dhoofiya jirin in dhuxusha iyo geedaha iyo ciidda iyo wax walba la dhoofiya markaas si aad wax u soo iibsato marka dalkii oo dhanba markaa khayraadkiisa debilition uu markaasi ku dhaco halkii ugu hooseysay aan markaasi la maro laakiin haddaynu wax soo saaro oo waxaan soo saara ku bedelanayno dalku markaasi waa muxuuaha miisaaminaya haddii aanu dalku aanu muxuu ahaay lahayn serbaras oo muxuu ahaa current serbaras aan waxa uu dhoofinayaa ka badnayn waxa muxuu ahaa hard currency ka soo gelaya aanu ka badnayn waxa uu muxuu ahaa dibadda ka keensanayo dalkaasi waa dal dhiigbax ku jira wey had iyo jeer ku jira wey oo markaa muxuu ahaa uu sii socdo ee noloshiisa dhaqaale ay sii socoto maxaa yeelay haddaad waxaad soo gadanaysa gurigaaga haddaad qoyska leehata ku mesasho waxa aad keensanaysaa haddaanay la ekayn ama aanay mugta waxaad bixinayso ead haysato ee resource aad ku iibsanayso xoolaha aad iibinayso ama waxaasoo kale ama waxaad adigu soo saartay eed iibinaysaa aanay mogtahay kuu goynayn ee waxaad dibadda uga baahan tahay markaa khatar baad ku jirtaa markaa waxay noqonaysaa waxyaabo aan la iibin jirin baad iibinaysaa markaa waxyaabo mamnuuc ay tahay in la iibsho ayay kugu khasbaysaa markaasi noloshu inaad muxuu ahay runtii aad iibisay kugu khasbaysaa taasi markaasi waa arrinta u baahan inaynu aad iyo aada uga fikirno inaan khayraadka dalkeenna la soo baxno si aan muxuu ahaaye aan ugu hel aan ugu dhoofsanno uga uga keensano waxaynu waxaynu u baahannahay idinku dheerayn maya runtii mawduucani mid kastaba gaarkiibu u baahan yahay in laga sameeyo daraasaad ballaadhan laga sameeyo waxaynu ku jirnaa muxuu ahaaye hadda arrimaha trade-ka markaynu ka hadlayno xoolahaynu dhoofinaa dhowaan waxaa inagu soo foolay in mogtay dowladihii carabta ee mogtay sacuudigu inagu soo rogay cashuur in laga qaado marka cashuur laga qaadee lagu soo rogo maxaa dhacaya dalalka ku jira muxuu ahaa suuqa carbeed ee bila cashuurta ah competition bay kula gelayaan marka waxay noqonaysaa xoolahoogu inay ka jabnaadaan xoolaha adigu markaasi aad muxuu aha dhoofinayso maxaa yeele iyagu cashuur dhaaf bay helayaan hadday iyagu cashuur dhaaf helaan muxuu ahaa inaguna cashuur muxuu ahaa la saaro xoolaheenni ka qaa way ka qaalisnaanayaan kuwii kale muxuu ahay way ka qaalisnaan marka competitionkii suuq waa lagaa saaraya beri dhaweed waxaan u hawlgallay markaasi inaanu codsi u gudbinno muxuu ahaaye suuqa carbeed inaan muxuu ahaa ku biirno oo aan muxuu ahaaye naga muxuu ahaaye aqbalay waxaanan hadda diyaarinaynaa oo bisha may kowdeeda dhaqan gelaya inaan muxuu ahaa si dhaba uga mid noqonno suuqa carbeed ee xorta ee bilaa cashuurta xoolaheenna u karkusan xoolaheenna keliya maaha ee wax kastoo dalkeenna aynu dunida carabta u dhoofinayno wuxuu noqonayaa markaasi bilaa cashuur buu noqonaya iyagase maadaama innaga dhaqaalaheenu aada uga liito innaga boqolkiiba boqol baa la dhaafaa laakiin iyaga boqolkiiba labaatan baan keliya ka yaraynaynaa because dhaqaalahoogu waa sarreeya taasi marka innaga dhaqaale inoo inoo muxuu ahaa inoo keenaysa marka runtii dadaaladaas oo dhan bay dowladdu ku jirtaa inaynu fahamno duruufteenna iyo xanuunkeenna iyo meesha aan dhaqaalaheenu taagan yahay ayaa runtii muxuu siinaysaa muhiimad gaara bangiyadii ganacsatadii iyo muxuu ahaa ciddii wax soo saarka ku mashquulsanayd oo dhan inay fahamto muxuu xaaladda aan ku suganay idinku dheerayn maayo aad baad umahadsan tihiin waana runtii ku bogaadinayaa runtii mawduucan in la sii kobciyo discussionka noocan oo kaliya inuu ma inuu socdo oo quarterly noqdo saddexdii bilood mar noqdo bilihii bishiiba mar noqdo oo markaasi muxuu ahaa sanadkiina haddana uu noqdo uu soo noqnoqdo ayaan rajaynayaa waad mahadsantihiin wasalaamu calaykum
xildheerayaasheenii baa faahfaahiyey waxaan bogaadinayaa dhammaan kasoo qaybgalayaasha iyo wasaaradda qorsheynta iyo dhammaan wasaaradaha doorka ku leh warbixintan muhiimadda warbixintan ay inoo leedahay ayaan laba dhinac ka eegin dhinaca kuwaad waxa weeye gudaha maxay muhiimada oo faa-iide ah ayay warbixintani u leedahay inaynu warbixintan hello waxay muhiimad weyn u leedahay number one qofku inuu helo xog ka badan isaga intiisa inuu ogaado xaaladda waddanka ee dhaqaale halka ay joogto caqabadaha jira dakhliga waddankeenna soo gala inaanu waddankeennu ahayn mid ku tiirsan oo keli ah walow ay in badan oo inagu waxaynu ku shaqaynaa ay inoo ka yimaadaan bannaanka ee siyaabo badan laynoo taageero haddana inaynan taas oo keliya aynan ku taxnayn waddankeen inuu leeyahay dakhli uu soo xareeyo inuu leeyahay jaamtus barbar dhigaya waddankeenna waddamada kale inaynu joogno oon leenahay waddan structure ahaan dhaqaale ahaan dhisan oo dhammaystiran sidaa aawadeed qof kasta oo marka innagana ka mid ah eeaan warbixintaan haynin ee helay waxay tusaysaa inay jirto shaqo la hayo inay jirto waddan aan leenahay oo dhisan iyo qofkaas inuu helo macluumaadkaas tirada badan ee dhinacyada badan ee siyaabaha badan saameynta ugu leh nolosha qof kasta oo soomaaliya waddankeenna horumarkiisa iyo mustaqbalkiisa
maxay muhiimadani ay faa'iido u leedahay debaddii cid kasta oo doonaysa waddankeenna inay maal gashato waxyaabaha ugu muhiimsanee halbeegga u ahay waxa weeye warbixintan guud ahaan barnaamijka wareegga wararka caawa intaas ayaan kusoo gab
waa hagaag dhegeystayaal guud ahaan caweynta ayaan jeclan inaan kusoo meero barnaamijka wareegga wararka afar iyo labaatanka saacad raadiyaha dalsan ee muqdisho farsamada jaaja ayuu ahaa aniguna waxaan ahaa cabduqaadir cusmaan indhooy mid laacina barnaamijkeena badgeliyo